faslun fii kafaarat اlyamiin dhaarta kafaaradeedii baa halka ku xusaya kafaarat اlyamiin oo qofku marka uu xinsigii la yimaado ee wixii uu ka dhaartay uu ku dhaco kafaaradan baa halkan lagu xusaya oo lagu yeelanaya idaa xalafa marka uu dhaarto o xanifa uu dembaabo wuxuu ka dhaartay uu sameeyo lazimatu lkafaara kafaara lagu yeelanaya oo ku waajibaysa faluzuumuha musabab cani alxalfi waalxinfi macan marka ay waajib noqonaysaa waa marka intuu dhaarto uu dabeetana jabiyo shaygii uu ka dhaartay fain kaana haddii uya yukafiru bilmaal maal hadduu ku kafaaro gudanayo ila dhowr shay buu ku kafaaro gudan karaya jaaza waa iska bannaan yahay kafaaradani way bannaan tahay qabla alxinfi wa bacda xinf dembaabka ka hor macnaha intaanu dhaartii jabanin ka hor iyo kadibba waa samayn karaa oo dee ninkii saxaabiga ahaa markii uu nebigu la hadlayay calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku lahaa haddii dhaar aada gasho oo aada aragto khayraha khayra minha fulin la-aanteedu inay khayr badan tahay ka kafaaro gudo dabeetana shaygii khayrka badnaa la kaale marka xadiidku waxa uu horreysiiyey kafaaradiibuu horreysiiyey wain kaana bisawmi lam yajuz ilaa bacda soom haddiibuu ku kafaaro gudanayo siyaamu halaathati ayaam waxaa laga maarmaana bacda alxin inuu markaa la yimaado kafaaradii oo intii wixii uu sameeyey dhex galay kadib buu soomka la imanaya liannaha xaqun maaliyu ilaa bacdahu bacda alxinsi taa hore laakiin maalku waa gaar kafaaradii haddaba maxay noqonaysaa wahiya kafaaradaasi cidqu raqabatin waa qoor xoreynteed qoor inuu qofku xoreeyo weeyaan markaa raqaba kolka la idhaahdo dee lab iyo dhadig labadaba waa noqotaa sifatuhaa tilmaanteeduna ka raqabati dihaari qoortii la xoreynayay waktigii dihaarka oo kale un wey qofka mudaahirka ah waa kii kafaaro gudanayay fa taxriiru raqaba ayaa la yidhi markaa qoortii dee ceebta ka nabad gashay ee iska shaqaysan karaysa kolka la xoreeyo ee xornimadu faa'iide ay u soo waday kaa weeyaan taasuu markaa uga jeedaa min kawnihaa mu'minatan saliimatan min alcuyuubi almudirati bilcamal waa in qof ilaahay rumaysan uu yahay qofkaa la xoreynayaa sidoo kale waa inuu waxla kororsan karaa oo ceebihii uu ka nabad galay aw amase idcaamu casharati masaakiina toban miskiin in la raashimo weeye oo raashin la siiyo kullu miskiinin miskiin walba waxaa la siinayaa ridlun wa hulus rodol iyo hulus ayaa la siinayaa bilbaqdaadiy marka baqdaadiga la eego kuwaasoo xabban firi ah min quuti lbeled waddanka lagu cuno firidiisa toban miskiin raashinkood sida dee ayaddaba ku sugan marka xagga naska marka la ego taqdiir ma leh oo waxba muu qadarin laakiin waxa ay qolaba ku qiyaasaan qolana mud qolana nisfu saac marka iyagu qoladani waxa ay ku qiyaasayaan mud inuu yahay mudkiina waa iska nuskiilow arbacatu lamdaad buu ahaa saacu markuu saacu ahaa laba kun iyo laba boqol oo garam dee afar mudna uu ahaa mudkii waa iska nuskiilow nuskiiliya waxyar marka intan uu kuleeyahay rodol iyo sulus baqdaadiya waa nuskiilahaan imika un taqriiban oo firida waddankaa lagu cunaa raashinka la cunayo isagoo daqiiqa maya aw kiswatuhum ama in wax la siiyo wey dhar la siiyo la huwiyo aw kiswatuhum ama dharka masaakiinta wey tobankaa miskiin dharkooda bimaa shay baa la siin doonaa oo la huwinaya yantaliqu calay uu ku rumoobayo ismu lkiswati dhar magaci waxa uu ku rumoobayo wixii la odhan karo waxani waa dhar ayaa markaa la siinaya la odhanayo qofkaa hebel dhar buu haystaa ama dharkiisii me ismulkiswa shayga markaa lagu fasiri karo markaasa dabeetana waxa uhi walow mi'zaran wa maqsuulan weelaaba ha ahaado mi'zar waa shaygaa la guntanayo walow maqsuulan dee wax la maydhayba hadduu doonaya ha ahaado laa khalaq laakin dee wax baaliyahoo markaa googo-aya kaa maya shaygani waa inaanu ahayn shay khaliqahoo markaa dhintay oo baaliya waa inaanu ahayn oo googo-aya macnaha hunka waxaa la yidhaha hun waa inaanu ahayn ee haba la maydho oo maydhiba ha gale laakiin dee waa inuu yeeshay hagaagsan oo la xidhan karo wa yukhayaru waa la door gelinayaa bayna alanwaac athalaata macnaha qofkan mukafirka ah ee kafaaro gudanaya ayaa la kaf ayaa la door gelinaya talfiiqna markaa ma samayn karo oo dee sidaa nasku uu sheegay unbay tahi inuu dhar isugu dawo ee shan miskiinna raashin ma siinayo shanna dhar ma siinayo ee wuxuuna weeyaanu inuu markaa dhan isugu luga duwado wa yukhayaru lmukafir kii kafaaro gudanaya waxaa la door gelin bayna alanwaaci halaata saddexda nooc bal miduu doonaa la odhanaya fain cajaza haddii uu markaa caajiso oo uu kari waayo can ilanwaaci halaata saddexda noocba uu kari waayo oo raashinkii iyo addoontii iyo raashinkii dharkiiba waa waayo fain cajaza can axad alanwaac athalaata saama waxa uu soomayaa halaaata ayaam saddex maalmood buu soomaya saddex cisho inuu soomo weeye fa siyaamu halaaati ayaam dalika kafaaratu aymaanikum waalafdalu tawaaliiha inuu xidhiidhiyaa fadli badan oo uu isku xidhiidhiyo oo aanu markaa kala saar saarin waayo aimada qaarkood baa qaba tataabucu dee kol haddii ay kafaaro tahay sidii labadii bilood oo kale in halkanna uu waajib noqon karayo wayajuuzu mutafariqa in la kala kaxeeyaana way iska bannaan tahay walaakinahu khilaafu lwlaa tataabuceeda halkan shardi maahe laakiin in la israacraaciya dee way iska wanaagsan tahay oo qofka shaygii lagu yeeshay ayuu hore isaga bixinaya walcabdu addoonkii laa yukafiru bilmaal xoolo kuma kafaaro gudan karayo id lazimatu kafaaratu idaa lazimatu kafaaratu licajzihi liannahu laa yamlik waayo dee xoolo ma leh addoon kol hadduu yahay ee marley wuxuu noole sayidkiisa unbaa waxan leh ee isagu xoolo ma yeesho waxba ma milkiyo wain adina lahu sayid sayidku haba ufasaxo bal bisawm bal yukafiru bisawm soomunbu isagu ayuunbaa la gudban falaw kafara bikayri lam yajuz waxaan kalema milkiyaya soomkaasu milkiyayaa soomkaas ayuunbu kari karayaabaan leeyahay soomka hala yimaado waman adoonka bacduhu xorun barhkiya uu xor yahay yukafiru biacaami waalkiswati duna alcitq addoonkan isaga ah ee barhkiyo xoriya mubacadka la ydhaa badhna waa xor badhna waa addoon markaa dhinac dee kii xortaabuu ka shabahayaa dhinacna addoonkiibuu ka shabahayaa markaa walaagiisii iyo tasarufkiisii ma dhammaystirna sidaa darteed dhinacyadan kale unbuu ubaydhaya laakiin midkii cidqiga ahaabaa ka baxaya liannahu laysa ahla lilwalaa inuu markaa weli macnaha ilan alwalaa liman actaqa baa la yihi alwalaau liman actaqa walaaga waxa yeelanaya qofka xoreeya marka haddaba walaagaa isaga ah kol haddii isagii aanu dee xor wada ahayn ehelu ma aha sidaa darteed kuwa kalunbu khiyaaru leeyahy baabu laqdiya halkana qadaagiibuu kaga hadlaya jamcu qadaa jamcu qadaain aqdiya xagga luqada waxaa la yidhahdaa qadaaga ixkaamu shayi wa imdaau shaygii oo la sugo oo la tagsiiyo xagga isdilaaxana alxukmu bayna annaas dadkii oo lagu kala xukumo si cadaalada amaba kala xukumo marka xukumkiisa ayuu ka hadlayaa laakiin baabkan isagaa macnaha sida dee shareecaddu ay uga hadlaysaa waa ku xukunkii dadka lagu xukumayo shareecadda oo markaa dee cadaaladii ah xikmaddii loo soo diray rusushana weeye dadku inay cadaalad helaan laqad arsalnaa rasulana bilbayinaati waanzalnaa macahum alkitaaba waalmiisaan liyaquuma annaasu bilqist si ay dadku cadaaladda ugu soo saadaan marka qadaagaasi si wanaagsan u soconayo fadli aada u weyn buu qofku leeyahay wax la taminiyana waa noqon karaa waayo nebigu waxa uu xusiyey calayhi salaatu wasalaam laa xasada ilaa fi tnayn labun baa la kaman karaa bu rajulun rajulin aataahu allahu maalan fasalatahu calaa halakati iyo nin ilaahay uu xikmad siiyo fahuwa yaqdi biha bayna annaas ku kala xukumaya dadka waana ka sulaymaan dee ilaahay ku ammaanay fafahamnaha sulaymaan labadaa nebi ee xukumayay dhacdadaa iyada ah ee arigaa fasahaadiye beerta markii qadiyadaa iyada ah uu sidii sawaabka ahayd waafaqay sulaymaan sulaymaan baa lagu ammaanay waxaanuu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam qofka mujtahidka ah oo xukumaya marka uu dee cilmi u leeyahay dhacdadan ee uu gefo inuu hal ajri leeyahay markuu asiibana laba ajri uu leeyahay laakiin ceebtu waxay imanaysaa marka qofki isagoo aan waxba garanayn ama isla diintii islaamka aan waxba ka garanayn uu qaadi noqdo haba asiiba sidii xaqa ahayde waa dembiila un markaana laba qaadi baa naarta gelayuu nebigu lahaa midina jannada markaa ka jannada gelaya waa ka xaqii gartay xukumay labada naarta gelaya midkood waa mid xaqii garanaya oo baal maray iyo mid aan waxbaba xaqii ka garanayn oo xukumaya hadduu doono haba asiibee waa ahlunaar marka waktigaasay dee ku kusoo arooreysa axaadiidta markaa waciidka badan tilmaamaysa qofka qadaaga macnaha ku dhex jira waa qofka aan waxba ka garanaynin haddana u banbaxay isu diyaarinaya aimada qaarkood sidaad arki doonto dee heer sare ayay gaadhsiiyeen qadaaga ama shuruudo adag bay u xidhaan laakiin kaa marka la waayo shuruudaha le qaad qaadi daruura wax la idhaahday ayay sheegaan oo dee alamhala falamta loo eegayo iyadana qofba qofku dhaamo mid markaa kuladan intuu joogo ku sii liito la raadin maayo hadduu xukumana xukunkiisu fuli maayo balse yaa iska dhegaysanaya isweydiin leh kii hore unbaaba ku duglaynaya wilaayat lqadaa'i fardu kifaaya in ummadda qadaaga loo qabtaa waa fardu kifaaya oo furuudulkifaayaadkay ku jirtaa in la helaa cid dadka kala xukumta oo xaqan ku kala xukumta fa in lam yakun haddii aanu ahaanin man yasluxu wax qadaagiiba fulin kara ilaa waaxidun qofuun haddii la hayo tacayana calayhi waajib cayniya buu kaa ku noqonaya matal qadaagii wax ehel u nooda nin keliyaa jooga ninkaasi inuu hawshaa qabto waajib bay ku tahay waa waajib cayniya weliba inuu markaa dalbaana waajib bay ku tahay oo dee haddii kale islaamkiibaa la baalmaraya iyo diintii fa in imtanaca haddii uu diido isagu oo uu idhaahdo ma qabanaya haygu lugooyna tawliyadaa iyada ah ujbina waa la dirqiyaya waa dad dee wanaagsan oo diinta doonaya weeye marka waa la dirqiyayaa hawshanna qasab baa lagaga dhigaya inuu qabto walaysa lihaadaa qofkan dambe xaquma laha an ya'kuda calayhi risqan inuu arsaaqad ku qaato ilaa an yakuuna muxtaajan inuu baahan yahay mooyaane qofkan haddii waajib cayniya uu ku yahay fardulcayn fardulcayn dee mushqaad lagama qaato waa sidii salaada oo kale iyo ayuu noqday markaa lagama qaadanayo maal min bayt ilmaali kama qaadanayo risqi iyo mushaah lianna liana alumuura alwaajiba laa yajuusu akhdu lujrati calayha arrimaha waajibkaa caynigaa had iyo jeer waxba lagama qaato haddii laakiin muxtaaj uu yahay min bayt ilmaal baankaa laga siinaya wax isagiiyo ciyaalkiisa ku filan bikayri israaf walaa taqdiir qofka laakiin aanu qadaagu cayni ku ahayn fayajuuzu lahu lahu akdu lujra waxaa iska banaan inuu markaa isagu mushqaadii qaato kaa kifaayiga waajibka kifaayiga saaran yahay wayajuuzu waxaa iska banaan fii beledin magaalo keliya qaadiyaani fa akar laba qaadi iyo wax ka badani inay fadhiistaan iyadoo mid waliba goob gaara uu fadhiisanayo ama maalmo gaara ama axkaamta qaarkood uu fulinayo kani waxa uu fuliyaa wixii nidaamka qoyska kanina waxa uu fuliyaa nidaamka mucaamalaadka kanina nidaamka cuquubaadka ee in sidaa loo kala duduwo way iska banaanta wayukasu kulu waaxidin bimakaanin aw zamaanin aw nawcin min alaxkaam hawshii baa dee badan karta markaa in mid qura lagu ururiyo maaha si aan u xanibmin waajibkani waa in la qaybiyaa dadka qaadaya walaa yasixu ma ansaxayo qadaagani ilaa bitawliyati alimaami lahu cidda markaa muslimiinta madaxu ah ayaa magacaabaya aw naa'ibi ama ku-xigeenkiisa ayaa magacaabaya oo garsoorka markaa iyaga ayaa magacaabidiisa iska leh inkasta oo dee iyagu aanu ka waabanaynin ee dee xaq qaadidiisa uu xor u yahay haddana imaamka muslimiintu dee waa hay-adda u sarreysa dalka marka la eego xagga shareecadda islaamka baarlamaanna uma sarreynaya wax kalena uma sarreynaye imaam hagaagsan unbaa la raadinayaa dee dadka ka ugu fiicana marka kaa la helana isaga ayaa meesha u sarreysa noqonaya waaya waa in xakama alkhasmaani waa in xakama haddii ay mas-uul ka dhigtaan xaakim ka dhigtaan alkhasmaani laba qof oo isayaa rajula nin yasluxu lilqadaa qaadinimada aqbali kara jaaza way iska bannaanta walazima waxaana waajiba xukmuhu xukumkiisiina iyaga waajib buu ku noqonaya altawliyatu wataxkiim baa tana laydhaah waa qofkii oo awoodii ka haysta labada loo garsoorayo taxkiim baa la ydhaha asxaab badanna waa ka soo aroortay sida ay sheegaan inay taxkiimkaa wax ku xukumeen iyaguna markaa isticmaali jireen marka waa dee guddidan culimada ahe loo diranayo un arrinkii ee sidaa ku gelaya marka dee meeshii ay fasahaadaba ama qaadigiiba uu noqdo mid la aruushkiisa aan laga dabaalan karaynin sida waktiyaashan dambe waaba suuragal inay iyadu aslax noqoto ama dadka ay udhib yaraato taxkiimkaas wixii aan dee ahayn nidaamkaa xuduudda haddii haddaba go-aan ay gaadhaan xakamkaasi ama qofkaa keliya garsooraha laga dhigtay awoodana labada dhinac ka haysta haddii uu go-aan gaadho lazima xukm xukumkiisi waxa uu ku waajibayaa alkhasmayni labadii la kala xukumayay dee in ay fuliyaan baa markaa waajib ku noqonaysa oo wixii ka ratib maa waa dul baxaya ila kalsooni bay bixiyeen wain lam yataraadayaa bih bacda alxukm xukumka dabadi yaanay kaba raali noqonin yaanay kaba raali noqonin laakiin xukumkani laasim buu ku yahay kol haddii xukumku uu dhacay iyagii waajib bay ku tahay laakiin in rajaca hadduu noqdo fiihi taxkiimkii hadduu ku noqdo axaduhumaa midkood qabla an yaxkuma intii aanu xukumin imtanaca alxukm xukumkii dee u istaagaya macnaha kolkaa hore waxay ahayd waxay udhiibteen nin bay udhiibteen ama laba qof bay udhiibteen sidii baa dabeetana uu a xaakimkii isaga ahaa ugu kala xukumay go-aankiina wuu riday xukumkii laasim buu ku yahay iyagii inay fuliyaanna waata dee haddaba ay dhacdo intaanu weli go-aan gaadhin inuu mid yidhaahdo waan kaala noqday kalsoonidii ee halkaasu iskaga joojin doona waayana cid ciddii uu dee awoodda ka haystay ayaa tidhi waanu ka noqonay welina xukun lama gaadhin kolkaa aan xukun la gaadhin kol haddii awooddii lagala noqda ha iska joogo imtanaca alxukm cala muxakam an yaxkuma liincisaalih dee waxau noqday qaadi la casilay buu noqday oo ciddii dee awoodda siinaysay labadii dhinac mid ka mid ah ayaa kala noqday wayushtaradu haddaba waxaa shardi ah fi lqaadi qaadigii waxaa shardiya addukuuratu inuu lab yahay oo dee ruuxan dumarka ah bal ha iska joogtay waxba yay xukumine abuu xaniifa sheegay inay markaa u xukumayso ayuu sheegaa lan yuflixa qowmun wallow amrahum imraa amrahum taana waa madaxnimada sare iyo waxbuu ku sheegaayo waa sababta xadiidku ay ku timid baa maaragtay nimankaa madaxda ah kisraha macnaha inantiisu dee madaxtinimadiisa laa lala maaganaa buu leeyahay oo sababtu taasun bay ahayd oo markaa calaa kulli xaal adigu qadaagii waa la shardiyaya inuu lab yahay oo ruuxii dumarkaa dee xadiidkaasaa u diiday umuurta caamka ah oo dhan midda kale waa hawl adag oo hanjabaad baa soo gelaysa oo golaaftan badan baa ka dhacaya labada dhinac oo waxaba laga yaaba in laga dulboodo ama iyaduba ay dee haddii macaloosheeda ku jiraba ay sii daysa naxdinta meeshaa ka dhacda marka hawshan iyadaa hawl afageli karta maahe ha iska nafista iyadu walxuriyatu addoonna maya watakliif mid waalan iyo mid ciyaalah isaguna ha iska joogeen walcadaala mid faasiqa waxba loo dhiiban maayo arrinkii ilaahay kol haddii lagu aamini waaye arrinka addoomahana maxaad u malayn hadhu jiidi maayo walcilm cilmi baa shardiya axkaamta shareecadda islaamka u yaqaano laakiin qaanuunkan wadcigaa iyo distooruu yaqaanaa iyo waa khabiir ku xeel dheer qaanuunka waxaa laga dhagaysan maayo cilmiga sharciga ee samaawiga waa inu yaqaano waasamcu waalbasar waannudqu xawaastii iyo hadalkiina waa inu leeyahy maqalkii iyo araggii labadaba waa inu iska leeyahy iyo nudqigii oo hadalkii ah markaa kii dagoolaha ahaa iyo aflaawihii iyo indhalaawihii iyo maya wayuntabu waxaa la sunneeya oo kale an yakuuna inuu yahay shadiidan bilaa cunf nin adagoon qallafsanayn layilan bilaa dacfin nin debecsan oon tamar darayn waa saas weeye macnaha qof dhexdhexaada isugu tegay markaa qof dhexdhexaada wey shadiidan bilaa cunf nin macnaha habar waliba ay dhan u jiidayso oo la harowsan karo waa inaanu waa inuu yahay macnaha shadiid waa inuu yahay oo aan dee cunfi lahayn oo adigu dee aada u qallafsan yahay waxaaba laga yaabaa in loo soo ashkatooba kari waayo dadku ay sidaadaan arbuu ku xidhaa amaba dee dhibaatada ay kaa soo gaadhaan layinna waa inuu yahay mid dadka dee muruuno ulahoo xaqooda aada uga fiirsanayo oo dacwadooda dhegaysanayo laakiin aan la jiidan karin daciif aan ahayn qof dhexdhexaada waa inu wain ixtaaja hadduu baahdo qaadigu an yastakhlifa fii acmaalih shaqooyinkiisa inuu khaliif u samaysto oo kuwa naa'ib ah ama ku-xigayaal iyo kaalinta waxaana yidhaahdaan waa kuwa kaalinta jooga inuu kuwaa samaysto hadduu doono likahratihaa acmaashiisoo fara badan awgeed istakhlafa waxa uu ka dhiganayaa wakiilo iyo kuwa kaaliya man yasluxu dee cid ku habboon oo diinta wax ka garanaya kuwa kaaliyayaasha qaadiga noqonaya iyo kuwa hawlihiisa xisaabaadka u qabanaya iyo kuwa dacwadaha u qoraya waxyaabahani weynayay man yaslux dee cid hawshii ku haboon waa inuu yahay walow bigayri idni limaam imaamka sare isaga magacaabay waxba yuu fasixine laakiin isagaa dadkan sii magacaaban karaa waayo hawshii baa la iska garanayaa kollayba in cid loo magacaabayo oo isagii ay ka baaxad weyn wain lam yaxtaj haddii aanu dadkan u baahnayn falaa ma magacaabanayo ilaa an yu'dana lahu dee in loo fasaxo fi listikhlaaf oo maamulka sare iyo dee mas-uulka sare uu ka helo fasax inuu ka helo mooyaane wain ixtaaja hadduu u baahdo ilaa kaatibin wa mid wax u qora oo dacwadaha iyo u qora wixii muhiimaha uu baahan yahay iyo go-aamada iyo falyakun ha ahaado kan wax u qoraya musliman cadlan caaqilan faqiihan mid shuruudaha ale waa inuu yahay qof muslimo waa inuu yahay oo gaalmaya gaal waxba loo diran maayo cadlan waa inuu yahay fii shahaadati faasiqna maya caaqil waa inuu daa caqlin saxiix waa inuu qof fariida yahay faqiih dee waa inuu markaa garanayo bimaa zaada calaa maa yushtaradu min axkaami alkitaaba waxyaabaha shaqadiisan la xidhiidha ee markaa fiqiga ku tacalluqa waa inuu garanayo oo dee hadhow aanu qasayn hawlaha walaa yatakhidu xaajiban qaadigu ma samaysanayo kuwo ilaaliyayaalaho markaas dadka ka joojiya ama meeshaa bari gaadhaho halkaa iskiijiye intay qoryo qaataan loo soo dhowaan maayo yidhaahda kuwaa uu iska daynaya fa in ixtaaja hadduu xaajibkan u baado iyo kuwan bawaabiinta ah ee booliska ah meesha ilaalinaya falyakun ha ahaado caaqilan amiidan baciidan can iamac waa kii bodygaadhka ahaa ama kuwii ilaalinayeyba maxkamadda joogay booliska ahaa dad caqli leh waa inay yihiin macnaa qof si wanaagsan wax u fahmaya sidoo kale dee amiina oo aan khaa-in ahayn ilaan dadku laalush ka qaadan doonaa sii dayntooda damacana waa inuu ka fog yahay si jawrkii iyo khiyaanadiiba meesha uga baxaan waa marka saxmaddu ay badata ee dadkuna isku buuqaane meeshu si ay dee amni u noqoto fawdadu ay uga baxdo markaa wuxuu samayn karaa cid amniga sugta oo boolis ahoo laakiin dad hagaagsana oo miyir qabo oo dadka wixii cabashadooda cabas sheegaya uu soo gudbin karo oo tartiibta markaa siday u soconayso ilaaliya walaa yaxkumu ninkan qaadiga ahi waxma xukumayo walaa yuwalli waxna markaa tawliye ma saara weli ma noqonayo maal de sidii nikaax oo kale walaa yasmacu lbayinata markhaatina ma dhegaysanayo fii kayri camali maxkamadda meelaan ahayn meeshiisa meelaan ahayn waxba kuma dhegaysanayo aladi nusiba fiihi qaadiyan fain facala lam yuctada bih manaa waa inuu meeshan la sugaa camalka uu ku hayo iyo maxkamadda waa inuu la sugaa laakiin aanu meelahaa suuqa dee ku ku wadin arrimaha oo way macna beeleysa wixii waa inay yeeshaan meel loogu soo hagaago dabeetana halkaa uu dacwaddii ku dhagaysto uu ku qaado kii suuqa la taaganba hadduu war u dhiibo aynoo ahaato maxkamaddii un ha yidhahda ay xaaladaasun ha ku wado halka waxba laguma furfuraye guri baa la yidhaahdaaye gurigana waa la seexdaa waa la fadhiistaa arrimahana ad sheegaysana hal meel bay leeyihin meeshaa la kaalay waa inu idhaahdo haybad bay markaa u dhawaanaysa walaa yaqbalu hadiyatan hadiyadna ma aqbalayo ninka qaadiga haddii wax loo soo hadiyeeyo hadiyaddaa ma aqbalayo ilaa miman qofunbuu ka aqbalaya kaana ahaa yuhaadiihi miduu hadiyeyn jiray qabla alwilaayati intanaan mas-uuliyadda loo dhiibin dadkii markii hore ay ka dhexaysay gacan furnaantaas iyo xidhiirkaa hadiyadda kuwiinbuu ka qaadan karaa laakiin qofkaana shardi baa loo xidhayaayoo walam takun lahu khusuumatun waa inaanu dood iyo dacwadna qofkani lahayn hebelkan isagaa horeba way isugu hadiyen jireen dacwaddan macnaha hadiyaddan way isu siin jireen wuu ka qaadan karaa laakiin haddii ay dhacdo hebelkii isaga ahaa ee wax usoo hadiyen jiray maanta inuu dacwad leeyahay hadiyadna uu sido dacwaddu ugu wado banaynaya ama ugu meel samaynaya marka hebelo inkastoon hadiyadda ka aqbali jiray maanta waxaa xanibay dacwaddaa iyo doodaa aada leedahay taasaa suuragala inay dabada ku haysee bal iska haysa buu odhan doonaa weliba walam tazid hadiyatuhu hadiyadiisiina aanay kordhin bacda tawliyati intan maamulka loo dhiibay ninkan isaga hadduu wax usoo hadiyeyn jiray dee intii un waa inaytay ama ka yarta laakiin hadduu soo kordhiyo markan qaadi laga dhigay waxa markaa halkaa waxbaa tuhmaad baa soo gelaysa kordhintaa uu kordhiyey waxbaa soo galay wa mithlu lhadiyati addiyaafatu wasadaqatu weelahaasaa lamid a tuu idhaa sadaqaan bixinaya ama sekadaan wax kaa siinaya amaba uu idhaahdo waa casuumad maantana waa ku casuumayaa maanta iyo berrina war waxaasoo dhan iska jooji wey labadaa jeer baa qofkan loo diidaya wa maca haadaa buuhi iyaday taasi jirto maca haada almadkuur min ashuruud shuruuddaa aynu soo sheegnay iyada oo ay meesha taallay jirto fal afdalu sida wanaagsani allaa yaqbalahaa inaanu kaba yeelin wey kan berigii hore hadiyaddu ay ka dhexaysa ee usoo hadiyeyn jiray ee maanta u keenay ee shuruuddii laga helay inuu isagana iska daayo weydiisana xataa hadduu mid kuwan wax loo qaadaya ah markuu qalinka daydayo wuxuu idhaado anaa mid hayeeho armidiisoo ibiya inuu idhaa wey haddii ay dhacdoba qofkan shuruuddii laga helay inuu ka aqbalana waa inuu markaa uga jawaaba intii in leeg waa inuu siiyaa waa wax la yaab low caalamka laga hadlayo iyo iyo bal hadda sida kan uu u sheegayo waa kala laba qolo waaya hadiyad baad sheegaysaa in laaluushkii baa ciidda ka bata oo la yidhi waa hawl fududayno miftaaxba jiri maayo waxna lagu furi maayo haddii aanad markaa soo ciyaarin oo aanad soo qadimin waxau haddaba yidhi walaa yaxkumu qaadigu uma xukumayo liwaladihi walaa liwaalidihi walaa liraqiiqi dadkaa uma xukumayo waalidkiis waladkiisii yay wax wada lahaayeen tuhmaad baa meeshii soo gashay waxaana laga yaabaa inay wax wada leeyihiin qofkan muyuul baa had iyo jeer iska jira insaanka ilaa man casamahu llah iyo dareen iska hayo qofkan oo qofkaa qaraabada ay yihiin inuu waxuun u yar janjeeriyo ibliisku u waxyoonay u sheegayo markaa dadkan haddii ay dacwada yeeshaan garsooro kalaa loo qabanaya kuwan qaanuunka wadcigaabaa waxba iyagu kusii dardaraan dhiidhii siyaada ahoo waxay idhahdaan xataa hadduu qofku dacwadda ogaado waa laga bedelayaa garsooraha matal hadduu dacwadda suuqa kusoo ogaado waxa ay tahay amaba uu kasoo war helaba waa laga bedelaya macnaha fadhigaa waa inuu ku ogaadan lahi haddii meeshii dee cadaawada taallada iyadana waa macruuf oo labadii qof ay col yihiin qaadiga iyo kii kale walaa yaqdii wahuwa qadbaan waja walaa jaa'ic walaa cadsaan walaa mahmuum walaa farxaan walaa mariidun walaa nacsaan walaa xaaqin kuwaasoo dhan isku daba qabo sifooyinka noocana marka uu qaadigii leeyahay arrinkiisu ma saldhignaa waa silan yahay kolkaa waxba ma xukumayo bal caaridkaa ku yimi ha ka dego axaadiis baa markaa waxyaabaha qaarkood kusoo aroortay isagoo qadbaana waxba yuu xukumi cadhaysan baa laga yaabaa inuu markaa qaar ku jiibsado jaa'ic isagoo ah gaajaysan dee inuu degdegaaba suuragala cadshaan haraasan walaa mahmuum oo musiiba ayaa ku timid markaa waa warwarsan yahay taana waxba yuu xukuminaa iska nasto inta waxaa iska ba-ayaa walaa farxaan waa markaa farxad ila farxadi waa naxdin baa la yidhi iyaduna waa hamiga dhinaciisii kale markaa dee mujrimiinta inuu markaa qalinka ugu saxeexaa laga yaaba ama iskaba socoteeyo maanta waa faraxsanaha ee ka qaadigii uu faraxsanyay ka gaadhsiin laydhaah dabadeetana uu kasii daayo walaa mariid isaga oo buka maradan mu'liman xanuun wax xanuujinaya walaa nacsaan isaga oo lulaysan cinda kalabati dee hurdadiiba uu dhakoolsan yahay qadiyadani qadiyad nin hurdaa uu gala ma ah xuquuq bani aadan baa meesha ku jirta gafiirsi bay u baahan tahay iyo in aada looga baaraan dego markaa nin luloonaya dee waa laga saxeexanaya walaa xaaqin xaaqin iyo xaaziq iyo ayay odhan jireen markaa ilaa saddex luqay kala lahaayeen bawlka iyo kaayiska iyo riixu kan saddexdiiba waa looga wada jeedaa isagoo akhbasaankii isku celcelinaya sidii dee salaadaba layidhi qofka saxradii kaada isku celinaya yuu tukanin halkanna qofkii dee u baahan inuu markaa god iyo tago oo u soo tafaruqo iyuu hawshii geli aa mashquulsanya u dhiban yahi markaa balortaa soo diyaar garooba waayo walaa dajraan isagaiyo markaa karahsan cinda malalin wa sa'aamati isagaiyo markaa fawtaansanoo dee karahaya karah oo waxaan dee caajisan malal bahaya waxaa isaguna la mida walaa fii xarin muscij wa bardin mu'lim kulayl muscijaho wax argagixinaya oo dhulkan xaraaradda leh had iyo jeer qofkii waxaaba laga yaabaa in naqaskiiba qabtaba oo huurku uu aada u bato oo uu ku kuba fikirayo qofkii halkan ma iskaga baxdaa ama ma iskaga kacdaa meeshii mukayafna male marawxadna male de waxaan arbiciinaadkiina way maraysa markaasoo kale waa inuu waktiyaasha qabo u bedeshaa qabaan bardi lmu'lim dee waxa weeye baras daran oo qofkii qalinkiiba aanu qaban karayn fain facala hadduu sameeyo xukumkii nafada xukum xukumkiisii u fulaya dhacdooyinka noocana isagoo ku dhex jira buu wax xukumay xukumkaasi mu wanaagsanayn laakiin haddana waa fulayaa naafid buu noqonaya fain facala waxakama fi hadihi اlaxwaali اlmadkuurati nafada xukmuh walaa yajlisu fi lmasjid lixukm masjidka dhexdiisana xukum uma fadhiisanayo masjidka inuu wax ku kala xukumo maya maxkamadda hala tago wixii garsoor fain itafaqa juluusuhu fadhigiisu hadduu waafaqo fiihi masjidka masjidka hadduu fadhiyo waxadara khasmaani laba murmayaana ay soo xaadiraan xakama baynahumaa labadaa dee waa fursad bay ka helaane uu kala xukumi doonaa laakiin caado kama dhiganayo marmar si haddii ay kadisa usoo waafaqdo oo laba ay ugu yimaadaan dee si nebigaba mararka qaarkood ka dhacaysa isagoo masjidka jooga ama sulaxba ugu qaadayo laa warkacaw dee ha dhaaranine badh ka daa ninkan a waxaan isku haysaan amaba mararka qaarkood masjidka dhexdiisa taasoo kale waa iska naadir ayuu caado ka yeelani wey masjidkiina dee hawshanina waa iska macruuf inay markaa gacmo fiiq fiiqid iyo muran ay gasho markaa ha ka daaya masjid wayajlisu waa fadhiisanayaa markan uu xukumka u fadhiisanayo bisakiinatin wawaqaar isagii oo nin weynimo ka muuqato dheh laa bikifatin wataysh ciyaalnimo iyo fudayd maya isagii oo nin weyn oo muddo karahoo aamusan oo kursigiisa ku eg oo aan boodboodeyn laakiin hadduu taksiinsay labada dhan ka xulbaynayo buufinayana kolba daaqadii albaab ka boodayo hayna haysta waaya bisakiinati wawqaar wayuxdiru shuhuuda waalfuqahaa markhaatiyaasha iyo wuxuu soo xaadirinayaa fuqahada markaa shuhuudda alaxsanu an yatruk buu ku leeyahy inuu iskaba dhaafaabaa wanaagsanayd ashuhuud ale mar walba shuhuudda lama soo xaadirinaye waa markii loo baahdo laakiin fuqahada inuu halkan keensado wey dadka cilmiga fiqiga iyo sharaxa nusuusta aada u yaqaana wayushaawiruhum wuxuu fuqahada kala tashanayaa xukumka yaqaana fii maa yushkil wixii ka qarsooma ilaan arrimuhu way iska badan yihiin oo dadku qaraa-ib badan bay kuula imanaya iyo waxyaabo madaxu qofka ula faaraa qaadiga loola imanaya marka dhacdooyinkan oo kale yimaadaan maxaa dhacaya markaas waa inuu kala tashado dadka uga cilmiga badan ee fuqahada ay ka agdhawaadaan ee aanu ku hinaadsin oo aanu is-odhanin war kuwani mansabkaabay kaa aafayn doonaanoo iyagaaba maxkamadda loo dhiibayay iska erin waa inaanu odhan waa inuu ku fikiraya de hadday ku dhaamaana loo dhiibo ciddii markaa cilmi le iyo aqoonta waa inuu soo dhawaysanaya ee aqoonta aanu la dagaalamayn aqoonta diinigaa dad kale wain lam yatadix xukumkaa uu dhegaystay hadduu u kala caddaan waayo akharahu wuu dib dhigaya masel xukum buu dhegaystay baabku gelaya iyo jawaabtu ka bixinaya iyo qaraarku siin lahaa baanu caddayn yuu isqadimine ha ajilo muddada intaa leeg shan cisho kadib haynoo ahaataa idhaahdo baxsi ha sameeya markaa waaya walam yuqallid gayrahu fi lxukm cid kalena xukunka waa inaanu u taqliidsan wain kaana aclama min kayrkaasi haba ka cilmi badnaado wahaadaa kanuu sheegayaa waa mujtahidkii de i i qaadi wahaadaa fii qaadin fii qaadi gayri daruura waa qaadigii kayru daruuraha ama huwa fa yuqalidu gayra waa iska iminka dadkaas qaadi daruurahaasun wey kanuu kuleeyahy cid kale taqliidsan maayo waa qofta isagii mujtahida oo aayaadkii iyo axaadiistii iyo baxsintoodii iyo cilalkii iyo maraajicdii iyo wax o dhan kala fiiqay oo dee kari karaya inuu soo istimbaado wax hadii laakiin aanu awooddaa lahayn kana aan laba haynin dee wuxuunu taqliidsan doonaa culimada markaa aqwaashooda iyo min xaysu daliilka rajaxan saasunbuu wax ku wadi wayabda-u bilkhusuumi xagga dooda wuxuu ku bilaabaya bilwali falwali si ay u kala horeeyeen oo iyadii oo mid hore joogo kan damba iskarteen qadimi maaye siday usoo kala horeeyeen ayay ugu qorayaan kuwa kaalintu dabeetana kanaa soo horeeyey kanaa sidan taasaa lagu kala artibaya fii khusuumatin faqad hal dacwadun baa lagu kala horreysiinaya masale hadduu kani kaa horeeyo afar dacwadood leeyahay midun baad ayuunbuu kaala horeyn karaa saddexdiisa kale kuyuuga xagga dambu kala gelaya fii khusuumatin faqad saasuu uga jeedaa waa hal dacwadeedu hal dacwad buu kaala horeyn karaa hadduu dhowr dacwadood leeyahay kuwa kale dee xaquma leh inuu afar dacwadood kaala horeeyo ilaa afar nin buu xisaabsan yahay markaas oo dacwadu waliba hawsheeday leedahay qof quribaha qadimayay fa in istawow haddii ay mar quraysa soo tubaan oo albaabkunbuu furo mar keliya adaysa soo taageen uqrica waa loo qori ridaya waar qoryada baa la odhanayaa kiina lagu bilaabi lahaa taasaa loogu wadaya markaa qori tuurkaas ayaa dabeed lagu liistaynaya say u kala horeeyaan wayusawi baynahumaa labada doodaya waxa uu ku simayaa qaadigu fi lmajlisi wاliqbaali wagayri dalik fi lmajlis meeshay fadhiyaan oo midna sagxadda fadhiiso odhan maayo midna kursi wanaagsan u dhigi maayo adugu sheekh baa tahay ama madax odhan maaye wuu isku meelunbuu simaya sayid cali markii ay doodayeen ninkii yahuudiga ahaa waxa uu lahaa isku meel baynu fadhiisan lahayn ama ninkan shuraax fartiisa waynu wada fadhiisan lahayn dee aada muslim ahaan lahayd laakiin maadaamaad gaal tahay dee ma sinmi karayn alislaamu yaclu walaa yucla caleyh waliqbaal qosolle hiilimaadle baa lay qosolla hiilimaadle marka iqbaalka hadduu mid un qaabiluu ka guro midna uu icraab ku sameeyo dee halkaasaaba jawrkii ka soo bilaabo wagayri dalika waxyaabahay wixii lamida min wujuuhi likraam hadduu mid aada u salaamayo gacan qaadayo hadduu mid u qoslayo hadduu mid la sheekaysanayo waxoo dhan waa inay ku siman yihin ilaa an yakuuna axaduhumaa kaafiran inuu midkood gaal yahay mooyaane fayuqadimu lmuslima kii muslimka ahaabuu horu marinayaa calayhi gaalkuu ka horu marinayaa fi lmajlisi goobta la fadhiyo isku majlis ma noqonayaan labadaasi oo midna waa waliyullahi midna waa caduwullahi labadaasi sidee u sinmi karayaan markaa gaalka iyo muslimku un baan isku majlis noqonayn walaa yucanifu axadahumaa midkood ma huruufayo walaa yu walaa yulaqinu umala laqimayo dacwadda iyo dhicintaas oo haddii masel marka ay hadlaan mid huruufunbuu kaga qaad qaadaya midna aayar buu haye hodhanaya ee markiiba dani baa yimi talqiinna yuu samaynin ku saabsan xagga daliilka ama ku saabsan markhaatiga iyo toosinta dacwadda talqiintu markaa su-aal ma aha waa talqiin wey waa isagoo yidhaahda kolkaas sidaa iyo sidaasay ahayd miya ah sidaa iyo sidaasay dabeetana noqotay horbooda un taasi ma jirto dacwaddiisu ka dhegaysanay walahu waxa uu leeyahy an yashfaca an yashfaca inuu an yashfacu ayuu yidhi laakiin dee anto waxbay nasbin jirtay baa la sheegi jiray markaa waa inuu yashfaca u yidhaah an yashfaca inuu markaa u ergeeyu iska leeyahy oo bian yatluba min alkhasmayni an yastalixaa ilaahay baa yihi wasulxu khayrun sulxu wuu wanaagsan yahay isagaana naxliga iyo xurgufta reeba markay u yimaadaan inuu idhaa war halkan adeeryaal maydin iskaba heshiinba maydin iska qaybsan waxaana isku haysaan aan adigu ma maydin iska heshiin inuu saa idhaahdo wey marka hadday idhaahdaan haa dee waa axsanta wey warkiinu dhammaa wey haddii ay idhaahdaan heshiin mayna sulux lama doonayna sharcigaa loo qaata dhegaysiga dacwaddu bilaabaya wa yu-addiya walahu waxaa usugnaaday an yu-addiya inuu ka bixiyo can axadihimaa midkood maa lazimahu wixii ku waajibay min alxaq markuu dacwaddii u qaaday ayaa mid wax lagu yeeshay kaa wax lagu yeeshay inuu ka bixiyo iska heli karaa marar badan bay dee dhacdaa inuu nebigu wax ka bixiyo mararuu dee mag bixiyeyna waaba jirtayba marka kol haddii dacwaddii ay sugantay qofkan ina xaqiisii uu yeeshay isagu xaqiisii unbuu rabaa ama kanay isku haysteen ha siiyo ama cid kale ha siiso markaa qaadiga laftiisu hadduu ka bixiyo oo xoolihiisa uu ka bixiyo dee waa heli karaa lama odhanaya maxaad uga bixisa waayo waktigii kala hi waktigii kala hiilintu way dhammaatay oo qofkan waxbaa lagu yeeshay kana wuu yeeshay wayadur waxa uu eegayaa qaadiga ugu horeynta la magacaabo awala shayin kolka ugu horeysa la magacaabo fi lmaxbuusiina dadka xidhxidhan buu eegaya jeelka intuu tago ayuu kuwa xidhxidhan soo eegaya lianna alxabsa cadaab mustabir xabsigu waa cadaab xidhiidhsan wey markaa bal meesha dulmiga ugu darani waa halkaase waa intuu dawaqsanaa qaadigii hore oo markii ogaaday in la bedelayo oo ku daldalay xabsigee bal waa inuu soo hubsadaa cidda dulmi ku xidhan iyo kuwa xaq ku xidhan uma fi laytaam agoomaha ayuu eegaya ile isaga ayaa gacanta ku hayay iyo arrinkooda iyo wixii qaadigu hawlahooda uu mas-uul ka ahaa uma fi luqatati baadida ayuu eegaya baadida arrinkeeduna dee maxkamaddu hoos simanayay taasuu haddana eegaya ku xigsiinaya walwaqf alcaam iyo awqaafta caamka haddaba habkii u xukumayay buu halkan ku sheegaya dacwad ahaan habkii uu u bilaabayay ee u xukumayay ayuu xusaya markaasaa waxau ihi faslun fii sifati alqadaa bal u fiirsa dheh ida dacaa marka uu sheegto alkhas kii doodayay dacwa dacwad buu sheegtay hayra saxiixa aan hagaagsanayn lam yasmachaa ma dhegaysanayo dacwad aan hagaagsanayn kol hadduu qadimay oo aan isku tubadhacsanayn ka kale waxba weydiin maayo iskaga aamusaya falaa yas'alu khasmahu can shayin ka kale waxba weydiin maayo wixiisuba way isku dabagediyen warkaagu ma cadduunbu odhan doonaa u iskaga tegi qaadigu idad wax kala garanaya oo diinta fahamsan oo markaa iska ladan weeye kuwaas la sheegaya laakiin dee dadkan dacwad masmuuc iyo mid keyru masmuuca uma kala yaqaanaan hadal caadi unbuu kaxaynayaan aan lahaynba ilzaam unbuu daldalaya caynkaa iyo caynkaasay noqotay dabeetana sidaasay ahayd maba odhanaya hebel waxaa iyo waxaasaan ku leeyahay maragna waan uhayaa qaadaw iga sii ila inuu xilzaamiyaaba ahayd oo cid hal qofkan wax dul dhigo ayaa ahayd laakiin hadduu idhaahdo record baana dhex maray oo dabeete isaga hayay oo caynkan iyo caynkan u ahaa bishaa ka ayaa igu dambeysay warunoo bishaasaa kugu dambeysay wey aa kalo odhan dee markaa falaa yasalu khasma can shayin dacwaddu ayr shuruu dacwadda masmuucadana uu keenaya wain kaanat saxiixatan dacwaddiisu hadday hagaagsanta qaala lilaakhari ka kale wuxuu ku odhanayaa maa taquulu maxaad leeda ka jawaaba markuu kana yidhaha hebel hebel waxa uu iga dilay nin magaciisu caynkaa iyo caynkaha maalin heblaayo si camdiya buu dilay oo ukasa dee waa ka doonayaa qisaasti hebelkan iga qisaas qaad saasn wuxuu kii kale ku odhanayaa maa taquulu maxaad kaga jawaabaysaa waxaa lagu eedeeyey ka kalena wuu dhegaysan kolkaa fa idaa aqara hadduu kan kale muddacaa calayhi uqirto lam yaxkum calayhi kuma xukumayo ilaa bialabi muddaci muddaciga mooyaane war maxaad ka qabtaa markii uu yihi ayuu i waa run waxa uu sheegayo wuu igu leeyahay marka dabeed go-aan maxkamadeed markuu ku samaynayo waa inuu idhaahdo war miyaan kuugu xukumaa sidaa uu kuu qirtay miyaan qoraalkuugu sameeyaa iyo go-aan ha waa inuu idhaha muduucigiina laakiin waxaaba suuragala dee inay iska dhamaysan karaanoo kol hadduu uba qirsan yahay aan wax hadal iba ka jirinba ayaa iska suuragala فإdا أقر lm yحkم عaليهi إlا بطلب المdعي فyقuل القاضي qاadigii markaa waxa uu leeyahy qad أقر laka bالمdعىa bه فmaada تuriid de hebelow waad soo dacwootay ninkana wixii aad kusoo dacwaysay wuu kuu qiray maxaa warkaagu yahay dee qaadi wuu murmi doonaa markaanu baxne igu xuk oo go-aan igu samee sidaa ha yidhaahdo kolkuu qirtay lasoo dhaaf ee wuu diiday haddaba wayda ankara marka uu diido ee udhaa iguma leh waxa uu sheegaya iguma lah fain lam yakun haddii aanu ahaanin lilmuddaci muddacigii haddii aanu lahayn bayina markhaati faalqawlu qowlka la qaadanayaa qowlu lmuddaca calayhi biyamiini muddaca calayhigii baa markaa lagu qaadanaya walihiis ayaa la xukumaya la aqbali doonaa kolka ninkii isaga ahaa iguma laha bu iguma lahaa kolka ay taagan tahay wallaa lakugu leeyahay wey waxa mee la odhanayaa mudacigii keen warkhaati hebelkan aad kusoo dacwootay waa ku inkiray aada waxaa u sheegatay inaad ku leedahay markhaati keen ilaa asalkiibuu isagu ku taagan yahay alaslu waa bara'at zimma baraa alasliya buu ku soconaya inaanu waxba kulahayn ba asal ahaa marka almudaci man khalafa qawluhu aahir wlmuddaca calayhi man waafaqa qawluh al aw aahir marka adiga asalkii khilaafsan yahay waxaa goy inaad ninkan wax ku lahayd inaad asal asalku waxaa inaad waxba ku lahayn inaad wax ku leedahay markhaati cadaynaya keen waa waayay haddaba muddaca caleyhi ku dhaara buu leeyahy inaan waxaa lag ku lahayn hebelkaa isaga inaanu ku lahayn soo diyaar garow marka waxaa kusoo jahaysanaysa dhaar dhaar baa lagu leeyahy buu leeyay marka waa xadiidkii adee ku cad alyami albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar waa qaacido weyn wey walaa yuxallifuhu dhaarsan dhaarin maayo ilaa bialabi lmuddaci muddacigu waa inu dhaai dhaari muddaci markhaati waayey millad baad leedahay buu leeyahy haddaba milladaad mudda caleyhiga ku leeday dhaartaas miyaan kuu mariyaa sawaabaad ka daynaysa ii mari haydha waa inuu isagu dalbaa oo u cadsadaa waaya fain imtanaca min alyamiini mudda caleyhiga laftiisi baa ka baqday dhaarti raddahaa cala almuddaci muddacigii buu ku celinayaa marka aimada qaarkood dee yamiin almarduuda oo madhabkani qaba waa kuwaad aragtay inay diidaan oo ay yidhaahdaan marka dee kol haddii uu mudacigi mudda calehigii dhaartii ka baqday ha lagu xukumo waayo muxuu uga baqday de waa in wixii lagu leeyay markaase ka cad ha lagu xukumo laakin yamiin almarduuda bay sheegeen qolada raddahaa cala almuddaci mudacigii buu markaa leeyahay adugu dhaaro haddii aad waxaan leedahay waa hadduu qofkii xoolaha lahaa yahay hadduu ilmo yar yahay ama qof waalana dee weligiisi iyo mas-uulkiisi mas-uulkiisiina ma dhaaranayo uu u kaadinaya ilaa kamaal uu gaadhayo kaa waala miyirsanayo ilmaha yarna qaan gaadhayo fain xalafa hadduu dhaarta mud muducigii markii dhaartii lagu soo celiyey istaxaqa xaqii buu muta mutaysanaya almuddacaa bih wixii la isu sheeganaya buu mutaysanaya waa in imtanaca kii kale isaguna la odhan jiray muduciga markii dhaartii lagu celiyuu diiday isaguna ma dhaaranaya bu sarafahumaa de uu iskaga sii jeesanu ama sarafahumaa labadoodanba uu ka kaxaynaya can majlisi adan iska kacabo khayr laa idin siiyo waxba dooni maysa adne meeshuu inii baneeya dad kale aan dacwadda ugu qaaday waayo markii horeysay kalaa wax sheegtay dabeedna markhaati keen baa la yidhi markhaatigiina wuu waayey haddana dhaar baa lagu soo celiyey dhaartiina wuu dhaaran waayo waxa kale uu doonayaa waa maxa mar hadduu miladi iyo markhaati midnaba aanu hayn macnaha uu bal wax ku raadinayo sheeg iska naso weeye markaa dacwaddii halkaasay kusoo afsharantay sarafahumaa cani ilmajlis ka kaca buu leeyahy haddaba oo iska taga meesha arrin ma jire xaqu ma sugmo dee wuxuu ku sugmi karaa markhaati iyo milad midunbuu ku sugmi karaa milada soomaalida dhaarta idhaha ale ka keena garan mayne dhaar iyo markhaati iqraa iyo bayina iyo dhaar waa waxyaabaha isbaatka ku sameeya muddacabihiga midna lama hayo maxaa wax loogu sugaa marka sarafahum ad waa taas wey wain sakata haddii waa musaal muddaca caleyhi mudda caleyhigii baa markii la yidhi hebelow dhaar baa lagugu yeeshay maadaamu ducigii markhaati waaye baabu shifta galayba aamus buu miciinsada falyaqul lahu qaadigu ha ku yidhaahdo in ajabta haddaad jawaabto waa axd wailaa haddaad jawaabi weydo raddatu lyamiina calayh muducigaa ku celinayaa dhaar oo xoolihii kugu yeelanaya la soco saa waynu ku idhaahda hebel waad aamus haddaad hadasho waa fiicanta waxaad ku hadashaanu egi laakiin haddaad aamuskaa sii wado hebel baan ku celinayaa dhaar markaasuu dabeetana kugu yeelan doonaa waxa uu kuu sheeganayo la soco aamuska kuma nabadgelaysa fain l fain lam yujib haddii aanu jawaabin ruddat ilyamiinu cala lmuddaci mudacigii baa la odhanayaa dhaaro isagii baa dhaaranaya fayaxlifu wayastaxiq weligiiba ha aamusnaado aamusnana jooga codkiisu waa haa xeerkaasa inu raacay ya asukuutu fi macrad fi macrad alxaajati ila albayaani bayaan laa yunsabu lisaakitin qowl baa qaacidahay walaakina asukuuta fi macrad alxaajati ila albayaani bayaan qof ka aamusay meel hadal looga baahnaa dee waa bayaan wey asukuutu calaamatu ridaa baa loo raacay markaa fayaxlifu muducigi waa iska dhaaranaya wayastaxiqu amusanahan uu ku yeelanaya xoolihii masalo kale ayaa iyaduna socota oo odhanaysa qaadigu cilmigiisa wax ma xukumi karaa waxaan hadduu qaadigu xogogaalu yahay oo uu aada u og yahay oo loola yimaado lagu dacwiyo oo aan markhaatiyaa loo haynin cilmigiisii ma raaci karaa mise waa inuu bayino helaa tii buu ka warramay wain kaana alqaadi kan wax xukumaya hadduu yahay yaclamu wujuuba alxaq xaqan inuu hebel leeyahay buu ogyahy labada nina isdacweynaya hebelkan muduciga ahi waxaanuu sheeganaya inuu leeyahay buu ogyahay fain kaana fii xuduud illahi tacaala waxaa la isu sheeganaya haddii uu yahay xad ilaahay wahuwa azinaa waasariqa walmuxaaraba washurb waa xuduudda aynu soo marayne lam yaxkum bih bicilmi cilmigiisa waxba kuma xukumayo xuduudda ilaahay waan arkayay ninkani markuu sinaysanaya ama markuu cabaya qaadigii baaba arkaya ama markuu waxaan samaynaya qaadigii baaba arkayay kuma xukumayo ma raacayo tasaamux bay ku binaysantahay xuduudda ilaahay waaya waa in bayinadii la helaa lam yaxkum kuma xukumayo bu bihi ay bicilmi wain kaana hadii uya fii kayri dalika waxaan xuduudii ilaahay ahayn oo xuquuqdii bani aadam iskula isku lahaa ayay noqotay xakama bihi waxbuu ku xukumaya xakama bihi markuu go-aanka gaadhayana taasuu ku tiirinaya muhmalin maayo waxa uu leeyahay hebel hebel kadib markii aan ogaaday waxaa inuu ku lahaa oo aanu siinin oonu ka saamixin waxaan ictimaaday ogaanshahaygii aan ogaa inuu ku lahaa shuhuudiba yaanay jirin go-aanka taasuu ku qoraya halkaasuu madaxa u saaraya waayo xakama bihi waidaa lam yacrif markaanu garaninba qaadigii lisaana alkhasm kuwan doodaya luqadoodaba ma garanayo waxay ku hadlayaan wuxuu ku hadlaya waxaan ahayn rajaca fiihi waxa uu la noqonayaa khasmigaa ilaa cadlin yacrif nin caadilahoo garanaya luqadaa iyadaa garanaya ayuu yeedhanaya arturjumaana i doona buu leeyahay hagaagsan oo dee aan waxba khaldin bishardi an yakuuna waa inuu yahay turjumaankani cadadan waa inuu yahay cadadka oo yahbutu bihi uu ku sugmayo dalika alxaq xaqa isaga ah uu ku sugmayo markhaatiyaasha uu ku sugmayo xaqu dee labaa u yaraa markaa laba iyo wixii kasii badan waa inuu yahay turjumaankani laba iyo wixii kasii badan markay arrintu sidaa u dhacdo labadaa iyo wixii kasii badan buu turjumaan ka dhigaya kolkuu luqada afgaran waayo ilan waa markhaatiyaal oo halkii markhaatiga ayay gelayaan oo xaq baa ku sugmaya markaa sidii markhaatigu kolka uu xaqa sugaya tacadudka loogu shardinayay ayaa kana loogu shardinaya inay dhowr noqdaan bishardi an yakuuna waa inuu yahay kanuu kuu sheegayo wey bishardi an yakuuna waa inuu yahay cadada yahbutu bihi dalika alxaq fain kaana laa yahbut ilaa birajulayni kanikaax usturida fii tarjamati rajulaani wahaakada hadduu maal yahayna nin iyo laba dumaraas ku suroobi karaa ilaa waxyaabaha qaarkood afar markhaati bay ahayn waxyaabaha qaarkoodna laba nin waxyaabaha qaarkoodna afar dumara waxyaabaha qaarkood rag iyo dumar baa isku dhex geli karayay saasay uqaybsanayeen shuhuud baabu shahaada kusoo wadaa haddaba qaadigii oo xukunkiisii burinayu ka hadlaya goormuu burin karaa qaadigu xukunkiisii hore ka noqo goormay noqo iman kartaa waidaa xakama bishayin marka uu qaadigii go-aan gaadho ee uu xukumo cid wax u xukumo fawajada uu helo annasa aw alijmaaca aw alqiyaas aljaliy saddexdaasuu helay oo bikhilaafihi xukumka khilaafkiisii ku sugan naqadahu xukumkii waa burinaya shay buu xukumay markaasuu qur-aankii iyo sunnadii saxiixada ahay iyo ijmaacii ummadda iyo qiyaaskii jeligahaa intaasoo midi khilaafsan yahay buu arkay waxaanu xukumo khilaafsan yahay xukumkaa ha buriyo oo waxa uu sheegayaa bian laa xukm inaanu xukum jirin weeye waana sababeynaya dee kolkiiba xukumkaasa khata buu udhacay laakin maaha dee inuu baqdo oo uu yidhaahdo war waxaa la odhan doonaa kani waa mid isbaraanbaraya ama iska hor imanaya sidaa waxba yuu ka baqanine ilaahay baa laga baqdaaye waa inuu markaa iska ilaaliyaa dulmigaa isaga ah waayo dacwadda ciddii qadimi karaysay buu halkan ku sheegayaa iyo dacwada masmuucada ah wallahu aclam